habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen jimcaha bisha oktoobar waa labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre iyo anigoo ah jaamac buule
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah saddexda murashax ee somalilan oo xalay ay dood kulul ku dhex martay magaalada hargeysa maadaama soomaaliya isku kan xidhay inaan soomaaliya anigu halka shee ugu qabto shir baan dooni bidlaha kelin waxaa nooga qorshaysan in la qiimeeyo ogaan laga gaadho sii wadista ama joojinta wadahadalka wadahadalladii hore khasaaray noqdeen waxba kama soo bixin madadaalay ahaayeen annagu waxaannu bilaabaynaa wada hadallo caalamku dhadhadhaadiyo oo turkiga ku ekayn waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan dagaalka la filayo in dowladda soomaaliya ay kaga jawaabto qaraxii muqdisho madaxdu way rabtaa markas inay qarankan xukumaan amniga inay soo celiyaan soomaaliya inay sideedii hore iyo siday ahaan jirtay waagii hore nabadda ku soo noqoto laakiin waxaa aniga marka seisweydiiyaa waxay tahay wixii aan laga dhagaynaynin maxaa marka horeba loo sheegayaa tilaab waa la qaadaya oo dagaal waa loo baahan yahay yaa dagaalka loo elaaminaya oo yaa loo sheegaya marka dagaal la sheegaya dee muhiima in la sheego
magaalada muqdisho oo salaadii jimcaha kadib laga ogay salaad janaase ah oo lagu tukaday halkii uu qaraxu ka dhacay afar iyo tobankii bishan
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno qaraxii muqdisho afar iyo tobankii bishan ka dhacay iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka naga soo gaaraya gobolka baay ayaa sheegaya in qarax bamuu ka dhacay galinkii dambe ee maanta deegaanka awdiinle oo soddon kilomitir dhinka galbeed ka xiga magaalada baydhaba bamka qarxay oo ahaa nooca gacanta laga tuuro ayaa waxaa lagu riday meel suuq ah oo maanta oo jimco ahayd ay dad badani ka adeegsanayeen ilaa iyo labiyo toban qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay qaraxa mana jirto cid ku geeriyootay sida uu v o eda u sheegay guddoomiye ku-xigeenka awdiinle cabdulaahi maxamed cumar wuxuu kaloo gudoomiye ku-xigeenku uu sheegay in sagaal qof oo ka mida dadkaasi dhaawac ah in la qaaday magaalada baydhabana la geeyey si xanaano caafimaad halkaasi loogu daryeelo cudurka duumada oo ka dilaacay xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ayaa waxaa u dhintay ugu yaraan afar qof sida ay xaqiijiyeen dadka xeryaha ku jira iyo saraakiisha caafimaadkaba boqolaal qof oo ku jira xerada qaxootiga colombeya oo ku taala gobolka turkana ee waqooyiga dalka kenya ayaa sidoo kale la sheegay inay xanuunkaasi uu soo ritay galamagunya oo ka tirsan saraakiisha caafimaadka ee gobolka ayaa v o eda u sheegay in toddobaad kasta ay diiwaan geliyaan ugu yaraan laba boqol oo qof oo cudurka duumada u soo dhacay dadkaasi ayaa u badan kuwo daciif oo jirkooda uu iska difaaci karin
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa uanba baxay bariga dhexe oo halkaasi uu kaga qayb geli doono kulankii ugu horeeya ay yeelanayaan dowladaha sacuudiga iyo ciraaq iyo sidii loo sahmin lahaa siyaabaha loo wanaajin karo xidhiirka labada dal kulankan ayaa ku beegmaya iyadoo labada dhinac ay kasoo baxayaan digniino ku aadan xiriirkooda kulankan ayaa hadda loo arkaa in uu qeyb ka yahay dadaalka maraykanka uu ku doonayo inuu ku yareeyo saameynta iiraan ay ku leedahay ciraaq isagoo ku dhiirigelinaya dalka ciraaq inuu soo dhoweeyo uuna la bahoowo sacuudiga afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in maraykanka uu soo dhoweynayo wanaajinta xiriirka labada dal ee ciraaq iyo sacuudiga
hawada oo xumaata ayaa hormuud u ah asalka cudurrada dadka dila ee caalamka cilmi baaris cusub ayaa sheegaysa in geerida ku lug leh hawada oo sumowda ay ka badan tahay tan argagixisada masiibooyinka dabiiciga ah sigaarka iyo cudurrada kaleba cilmi baaristan oo lagu baahiyey wargeyska caafimaadka ee lancet ayaa sheegaysa in wasaqda hawada ay dishay qiyaastii sagaal milyan oo ruux labadii kun iyo shan iyo tobankii taas oo u dhiganta lixdii qofba qof ka mid ah dadka dhinta caalamka oo dhan hawada oo xumaata ayaa khatar ku haysa xuquuqda aadanaha ee asaasiga khaasatan tan caruurta
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa inoo soo socda warbixino falanqeyn iyo warar la xidhiira qaraxii muqdisho ee afariyo tobankii bishan balse aan ku horumarno somalilan waxaa xalay ay dood dhinacyo badan taabanaysa ay ku dhex martay magaalada hargeysa saddexda murashax ee u tartamaysa doorashada madaxtinimada oo ay naga xigto muddo saddex toddobaad ah doodan oo ahayd tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee murashaxiinta madaxtinimo ee somalilan ay yeeshaan waxaana murashax kasta lagu weydiiyey arrimo ku gadaaman doorashada waxaana si toosa uga socotay telefishinada iyo baraha bulshada wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye oo doodaasi ka qayb galay ayaa warbixintan inooga soo diray
doodan oo laba qaybood kala ahayd qayb walibana ay socotay muddo saacad ku dhow ayaa qaybtii hore waxaa musharaxiinta la weydiiyey waxyaabaha uga meel yaalla siyaasiyan amniga sugidda amniga iyo tayintaca ciidamada ayay iska daba mareen musharaxiintu walow mid walba gaarkiisa u xusay waxa uu kaga duwan yahay musharaxa kale cadaaladda iyo tayeynta maxkamadaha ayaa iyana ka mid ahaa waxyaabihii la weydiiyey saddexda musharax waxaana musharax kastaa tilmaamay in haddii la doorto ay ka go-an tahay horumarinteedu musharaxa xisbiga waddani waxa uu sheegay in tayeyntaasi jidadka ay u marayaan ay ka mid tahay kor u qaadista nolosha garsoorayaasha oo u sheegay inay saldhig u tahay cadaaladda halka musharaxa xisbiga kulmiye uu isna sheegay qodobo ay ka mid yihiin inay tababarsiinayaan ciidamada oo uu sheegay inay yihiin halka cadaaladdu ka bilaabanto marka dembi dhaco ama cid isqabato musharaxa xisbiga cid ayaa isna tilmaamay inay u qorshaysan tahay qodobo ay ka mid yihiin inay sameeyaan guddi kormeerta toosinta cadaaladda iyo garsoore kasta kiiska uu galo inuu cadaalad ku maamulo iyo in kale inta badan mas-uul kasta oo madaxweyne ka noqda somalilan waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay ku dhaliilaan inuu soo dhiso xukuumad tiro badan qodobkaasi laftiisa ayaa ka mid ahaa waxyaabihii la weydiiyey musharaxiinta jawaabtii musharaxa xisbiga kulmiye uu ka bixiyey ayaa waxay ahayd waxayna tahay dalka wuxuu u baahanya dowlad tiro yaro oo taya leh waxaana ka codsanayaa dadku inay taa dhiirigeliyaan in badan baan usoo joogay dowladda dhisaayo oo tayo yar oo marka hore lagu bilaabo cabdiraxmaan axmed cali cigaal riyaale silaayo waxaan qabaa qof waliba inuu u socdo inuu dowlad taya yar oo tiro yar oo tayala dhiso aniguna taasaan aaminsanahay oon ku hawlgelayaa dadweynahana waxaan ka codsanayaa laba hal baan isqabanin dimuqraadi baynu nahay dadku ha dhegaysta madaxdu ha dhegaysta shicibka cabashadiisa iyo shicibku inuu jideeyo inay ku qasbaan madaxdooda dowlad tiro badan musharaxa xisbiga ucid ayaa isna jawaabtii uu ka bixiyey su-aashaasi waxay ahayd anugu waa mide horta wasaaraddan soo dhisaya wasiiradan soo dhisaya beela ku qaybini maayo tayo iyo aqoon baan ku qaybinaya insha allahu tacaala waan sheegay ilaa saddex iyo toban iyo lix iyo toban wasaaradood baan samaynaa baan ku yidhi waxaan doonaynaa wasiir kastaba inuu yeesho aqoonta halkaa uu ka shaqaynayo anugu sida siyaasiyiinteenoo kale shacbiga dabageli maaye waxaan doonaya in hogaamiyo rag ila jaan qaadaya iyo dumar ila jaan qaadaya oo fishan leh oo qabiil ka sarreeya oo damiir leh ayaan keenaya insha allahu tacaala isna musharax xisbiga wadani ayaa su-aashaasi kaga jawaabay qayb waa kala wadaagaa jawaabihii ay bixiyeen labada musharaxa kale oo ah in qarankani u baahan yahay xukuumad kooban oo tayadeedu fiican tahay oo xirfadlayaal ah waxaanu leenahay barnaamij siyaasi ah xukuumaddaanu soo dhisaynaa ama aan soo dhisi doonaa waxa ay tahay xukuumad fulinaysa barnaamijka siyaasiga waxaanu samayn doonaa xukuumaddaas iyadoo lagu daran doono xirfadooda ama mihnadooda waxaanu doonaynaa ama aan doonayaa in xukuumaddaasi ay noqoto xukuumad lala xisaabtamo sicir bararka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha inta ugu badan ragaadiya dadka danyarta u badan ee somalilan musharax kasta waxaa uga qorshaysan arrintaasi ayaa la weydiiyey qaybta labaad ee dooda ayaa iyana lagu weydiiyey musharaxiinta mawduucyo kala duwan oo ay ka mid tahay tayeynta dawada iyo caafimaadka labada musharax ee xisbiyada mucaaridka ah ayaa ku dhaliilay xisbiga kulmiye ee xukuumadda hadda talada haysa inaanay jirin adeeg caafimaad oo tayaysani islamarkaana waxay sheegeen in haddii la doorto iyagu hagaajin doonaan halka uu musharax xisbiga kulmiye isna tilmaamay inay u qorshaysan tahay hirgelinta adeegyo caafimaad oo tayaysan iyo sidoo kale dhismaha cisbitaallo waaweyn waxaana xuseen ay xisbi ahaan ku guulaysteen hirgelinta qaybta sifaynta keliyaha ee xisbitalka hargeysa halka ay socdaan waa sida uu hadalka u yidhi horumarinta cisbitaallada kale ee magaalooyinka ceer gaaba iyo laascaanood siyaasadda arrimaha dibadda iyo qorshayaasha uga meel yaalla saddexda musharax ayaa iyana ka mid ahayd qodobadii la weydiiyey saddexda mushara waxay ka mid isnaayeen xoojinta xidhiirka somalilan la leedahay dalalka jaarka ee waddamada kale iyo sidoo kale kobcinta xidhiirada ganacsi ee dhex mara somalilan iyo dalalka kale wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ayaa iyana ka mid ah waxyaabaha la weydiiyey musharaxiinta waxaana jawaabta ku hormaray musharaxa xisbiga ucdin janeer faysal calwaraabe haa way jirtaayo anigu somalilan option quran u hayaa waxa weeye gooni istaaggeeda plan b kale ma lihi taasaan ku dhimanayaa ku soo koray taas waa kow waan hayaayo waxaan doonayaa maadaama soomaaliya isku kan xidhay inaan soomaaliya anigu halkan shee ugu qabto shir baan doonaya bidnillaahi kariim oon s- habkii aynagu yeelanay ee bottom upka ahaa abroachka aan samayno oo nimanka waa col weliye dowlad bay iska samaysan iyagoo weli heshiine reconciliation si ay u heshiin lahaayeen aanan kugu qabanaa doonayna markaan u qabano inay dowlad reer soomaaliya ay dhistaan oo ti lixdankii ah inay samaystaan oo iska soo saaraan kuwan ay dir waqooyi u bixiyeen iyo kuwan ay harti waqooyi u bixiyeen ee iska shaqo tegey inay iska soo saaraan oo mid iyagu saxa oo dowladdoodii talyaaniga ah inay samaystaan marka inagoo lixdinkii ah equal footing ah inaan wada hor fadhiisano oo isleeg oo laba wadanoo isleeg oo lixdankii ah aan nidhaahno okay maxaa haystaan waxaa isna isla su-aashaasi ka jawaabay musharaxa xisbiga waddana cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaanu waxaa nooga qorshaysan in la qiimeeyo ogaan laga gaadho sii wadista ama joojinta wadahadalka marka la qiimeeyo kadib aday danta loo arko in la sii wado in la eego ajende lagaga mid dhalinayo wadahadalladaas go-aankiisuna uu yahay in somalilan hesho ictiraaf ama aqoonsi musharax xisbiga kulmiye muuse bixi cabdi ayaa isna isla su-aashaasi iyo waxa uga qorshaysan waxa uu kaga jawaabay sidan waxaa noo qorshaysan wadahadalladu mabdi'iya waxaanu ogolahay arrinta soomaaliya iyo somalilan in wadahadal lagu dhammeeyo in xal nabada loo helo ayaanu aaminsannahay oonu ku dadaalaynaa in iyaga laga waayo mooyaane sidaynu u gelaynaa wadahadalladii hore khasaaray noqdeen waxba kama soo bixin madadaalay ahaayeen annagu waxaanu bilaabaynaa wadahadallo caalamku dhadhadhaadiyo oon turkiga kuwa kayn waxyaabaha la weydiiyey intii ay doodu socotay ayaa iyana waxay ka mid ahaa caawimooyinka somalilan ay hesho ee qaarkeed soomaaliya magacyada lagu bixiyo maamulka hawada oo in muddaha somalilan iyo soomaaliya ka wada hadlayeen cidda la wareegaysa iyo sidoo kale shaqa abuurka daayarta somalilan waxaanay dhammaantood iska taageen dhinacyo kala duwan iyagoo saddexda musharax tilmaamay mid walba waxaa uga meel yaalaya jidka u maraya haddii la doorto barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga ee uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada teleefannada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso
halka aad ogeysiiska iyo warbixintii ka horreysaba dhegeystayaal kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna muqdisho meelo badan oo caalamka ah iyo soomaaliyaba maanta waxaa salaadii jimcaha ee masaajidda lagu soo qaaday qaraxii afar iyo tobankii bishan ka dhacay muqdisho ee ay dadka badan ay ku dhinteen muqdishona waxaa salaadii jimcaha kadib ay boqolaal qof salaad janaase ah ku tukadeen isgoyska soobe oo ah goobtii uu qaraxa ka dhacay loona bixiyey afar iyo tobanka oktoobar waryaheena muqdisho ayaa warbixin ay ku eegeysa salaada iyo dowladda etoobiya oo dadkii wax ku noqday deeq daawaca iyo dhakhaatiirba u dirtay muqdisho nooga soo dirtay diyaarad siday gargaar dawaaha oo ka socotay dalka itoobiya ayaa maanta soo gaartay magaalada muqdisho iyadoo ay weheliyeen dhakhaatiir iyo qalab caafimaad safiirka itoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar uu la socday diyaaradda ethoobiyan airlan oo sannado kadib maanta soo cagadhigatay garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed dowladiisana ay soo gaarsiisay dowladda soomaaliya deeq dawa ah oo gaaraysay siddeetan iyo dhakhaatiir gacan ka geysan doona daweynta dadkii ku dhaawacmay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho
waa deeqdii u horreysay ee aan ugu deeqnay dowladda soomaaliyeed oo ah wakiil ka ahaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadkii ku waxyeelooway dhacdadii afar tobanka oktoobar ee dhagarqadayaasha ay ku xadgudbeen shacabka soomaaliyeed dawadan waxay tahay guud ahaan waa siddeetan iyo dhakhaatiir la joogi doonto la shaqayn doonto dhakhaatiirta kale ee soomaaliyeed iyagana waan ku guddoonsiina marka arrintanna waxay ku timid mataqaantaa dadaalka labada dowladeed ee madaxda ay ay mataqaantaa ugu howlan yihiin in laysu soo dhoweeyo labada dal labada shacab waxa la wixii dhib ku ah shacabka Soomaaliyeed anaga dib ugu yahay wadan kalena oo walaalaheen xuduud dheer aan la wadaagno iyo iyo shacabka ka sokow waa dadaal ku yimid xiriirka xiriirka dheer mataqaantaa laga soo shaqaynahay la soo dhisay in badan marka mar labaad waxaan mataqaantaa broodiq aan la qaybsanayna xanuunka walaalaheen Soomaaliyeed xanuunkooda xanuun anigana xanuun lagu yahay waxa la wixii kala taarnadana mataqaanaa mar walba waan la garsageynaa wasiirka caafimaadka soomaaliya fawsiya abiikar nuur oo daawada kala wareegtay safiirka ayaa uga mahadcelisay dowladda itoobiya gargaarka ay u soo dirtay dadkii ay dhibaatada ka soo gaartay qaraxii magaalada muqdisho waa ku mahadsan yihiin dowladda itoobiya iyo shacabkeeda sida walaaltinimada ay noogu soo gudbisay daawooyinkan iyo weliba takhaatiir la socota oo nala joogi doonta intii loo baahan yahay ambasadoorka wuxuu noo sheegay in daawadan ay daba socoto diyaarad kale oo iyadana galabta imaan doonto oo soo kamini doonto daawadaas caddadeeda guud ahaan waa daawada waxaa keentay diyaaradda etobian airlines oo ilaa iyo wakhti afartameeyo sano iyo ka badan aanan soo caga dhigin garoonka diyaaradaha waa u mahad celinaynaa waxaana leenahay walaal jira aada u mahadsan tihiin waa idinka guddoonnay ajar allah idinka siiya dowladda etoobiya ayaa ka mid noqonaysa dalalkii gurmadka caafimaadka u soo diray magaalada muqdisho sida turkiga qatar kenya iyo jabuuti si loogu gurmado dadkii ku waxyeeloobay qaraxii afar iyo tobanka bishan ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho dhinaca kale boqolaal qof oo ay weeliyaan culumoudiinka ayaa salaadii jimcaha kadib salaada janaaso ku dukaday isgoyska soobe ee magaalada muqdisho oo ay ahayd halkii musiibadu ay ka dhacday oo dadka faraha badan ay ku dhinteen waxaana ay u duceeyeen dadkii ku dhintay weerarkii dhacay oo ay alle ugu baryeen inuu naxariistiisii janno ka waraabiyo saynab abubakar maxamed v o a muqdisho
dhinaca kalena magaalada muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda jabuuti waxaa masaajidu ay khudbadda salaada jamcaha kusoo qaateen qaraxaasi muqdisho waryaheena ramadaan muuse ayaa ka wareystay sheekh mustafe maxamed ibraahim oo imaamyada masaajidda jabuuti ee maanta arrinta ka hadlay ka mid ah
alxamdulilahi rabbilcaalamiin wakafa billahi wakiilan waxaan ugu soo qaatay dareenka qiimaha iyo qaayaha le islaamka uu leeyahay ayaan ugu soo qaatay oo markaa arrintaasna ay ahayd arrin maaragtay caalamka ka yaabisay gaal iyo islaamba oo la fajacay oo aynaan markaa hore u maqal aan horena aynaan u arag ayaa daraaddeed baan ugu soo qaatay markaa khudbadda marka muslimiintuna waxa weeyaan rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan jasad waaxid oo keliyaho jir keliya weeyaan hadday xubin xanuunto xubintii kalena way xanuunsanaysaa ma seexanayo qofkaasi habeen oo dhan buu soo jeedayaa far kale haddii qofku xanuunto intiisa jirkiisa kale uu soo jeedayaa hurdalaan baa ku dhacaysa habeen kale dhibaato marka haddii dhibaatadaana aan dareen hadda ree joogtanahay dadka muslimiinta o dhan ay nala qabaan ayaan si gaar ahaan ugu soo qaatay marka khudbaddii maanta jimcaha sheekh mustafe khudbadaadii oon dhegaysanayay waxaa ka mid ahayd abnigu waa acdamu nicma abnigu waa kuugu weyn nicmooyinka dhinac kalena waxaa tilmaantay haddii aan abni lahayn inaan xayaadba lahayn dee nacam noloshii marka haddaad xoogaa noo faahfaahiso oo dhahdaa maxaad odhan leed waxaan odhan lahaa waxa weeyaan amnigu sidaad soo sheegtay weeyaan qiimihiisa lama koobi karo lamana qiyaasi karo siduu inoogu sheegay nabigeen mustafa calayhi salaatu wasalaam suubanihii udgoonaa wuxuu inoo sheegay arrinta noocaas isagoo le calayhi salaatu wasalaam oo ay ka mid ahay axaadiistii qiimaha iyo qaabaha badneed ee gaagaabnayd allahuma الله سلك الأمن والإيمان إله وحن كويديس الأمن إيمان مركب وحي هرمري النبي صلى الله عليه وسلم الأمان كي إيمان كي هرمري آيات القرآن أنا وين عن صمرني ومركب النبي إبراهيم عليه السلام ولي هي يعني سلمك إلهي نقفي أنا عروتي دبا ووحا وين نبكي ومركب حرمك ودعيني مكاية كسب سنيد ويقول عليه السلام يسقنا هرمري أمن يقول إلهي أمن سي أرزاق مركب دمو إلهي ويديي سلاس القرآن كي دين تمركب وين أي نوع عطيس النبي نساس نوع شغي صلى الله عليه وسلم way haddaan amni lahayn nolol lama hayo laa xayaata biduuni amnin waayo waxaanu arkaynaa suuqeena habeenkii markaan soconno weliba xilliyada dambe salaadahaan imanayno inay dadku saqiir iyo kabiir isaa u daadsan yihin gadaarada iska hurdaan nicmo ilaahay weeye taana ilaahay bayna siiye ilaahay ayaanu weydiisanna ha jabuuti weeye oo markaan salaada subax imanayno yani waad fujacaysaa dariiqada dhexdooda laska ayaa laska seexdaa dhinacooda oo marka dadka waxaas waa amniga weeye markaas xadiiska rasuulka xasuusanaysa calayhi salaatu wasalaam dee walaalihiina waxaan marka waxa weeyaan arrintaa ayaan waxa weeye u muujinaynaa in ilaahay iyagana saasoo kale ka dhigo soomaalida ha sidaa inagana inagtigeynana inoo siyaadiyo iyagana siiyo oo balaayada ka dulqaada dhacaysa marka waxa weeyaan aynu maqalay aynu markaa ka hadalay inkastoo shabaab aanay qiran ilaa iyo hadda haddana iyaga ayaa lagu eedeeyey oo layidhi iyaga ka dambeeyey maadaama qolyaha xag jirku ay inta badan iyagu ka geystaan tallaabooyinka xasilooni darrida ay magaalada muqdisho iyo soomaaliya inteeda kaleba marka maxaa lagu sifayn karaa tallaabooyinkaasi aan waxaad tihin aqoonyahankii iyo culimmadii xagga diinte الحمد لله رب العالمين والله waxaa lagu sifayn karaa arintan noocaasa inay tahay cudwaanan cala anfusi wabiduuni raxma waxa weeyaan inay tahay cadownimo xeel dheer iyo naxariis daro iyo waxa weeyaan iyadoo ay arintu tahay inaan noloshaba la doonayn siday u dhan tahayba oo adduunyada in laga tago oo marka wax laga socdo weeyaan marka cadowtinimo xeel dheer baa lagu tilmaamaya oo naxariis ku jirin maxamed xuur sheekh xasan eeno waxa tay gudoomiyaha xidhiidhka kubadda gacanta ee Soomaaliyeed khudbadaha badankooga inta badan masaajidan Djibouti magaalada Djibouti waxa lagu soo qaatay aan masiibadii aan sabtidii dhaweed ka dhacday magaalada Muqdisho ee dadka badan ay ku dhinteen inta badan ay ku dhaawacmeen marka dareenkaaga muxuu yahay salaadka jimcaana wadigan ka soo baxay ee assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ramadan waa runta maanta waa maalin jimca waxaan ka soo baxnay salaadii jimcaha ee waxayna ka mid tahay maalmaha ugu fadli badan oo Ilaahay ama oo ka mid tahay annaguna ka Soomaalihan waxaan aad uga xunnahay wixii dhacay ee dareenkeena dareenkiisa koobi kara maaha maalmahan waan dareemaynaa dadka degan Djibouti waxay qayb weyn ka qaateen tacsiyada iyo baroordiiqa shalay oo hadda aan annaka aan joognay xero kubadda waxaa nagu soo boqday maayarka dalka Djibouti iyo dhammaan tiimamka ciyaartooyda ayagoo nagu tacsiyadan geerida ka dhacday 14 Oktoobar ee dalka Soomaaliya waan ognahay in dalka Djibouti uu dalka labaad u yahay isla markaasna ay culimadu iyo dhalinyaradu iyo mashaayikhda iyo muxuu ahaay ururada iyo haweenka iyo dhalinyarada ka qayb qaadanayaan baroordiiqda waan dareemaynaa sida ay nolol kurboonayaan waan ognahay in weli wax badan ay wadaan isbuucan xataa ay socon doonto marka waxyaabo lagu xumaada ayaa dhacay waxaana leenahay inta dhimata allahu naxariisto intana la caafiyo insha allah tacaala haddii ilaahayna
qaar ka mid a dadka reer jabuuti ee salaaddii jimcaha maanta ka qayb galay iyo imaamyada masaajidda oo u waramayey ramadaan muuse
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre waxa uu ku dhawaaqay in wixii ka dambeeya sabtida barita ah uu dalku geli doono xaalad dagaal ma aha markii ugu horreysay ee madaxda soomaaliya ay dagaal al-shabaab ka dhan ah ku dhawaaqaan haddaba muxuu dhawaaqa dowladda kaga duwan yahay kuwii hore waxaan su-aashan iyo kuwo kaleba weydiiyey cabdisalaan yuusuf geele taliyaha ku-xigeenkii hore ee ciidanka nabad sugidda qaranka islamarkaana hadda ah la taliyaha dhinaca amniga oo madax bannaan qadka taleefanka ee muqdisho ayaan kula xiriiray horta waxaan isleeyahay madaxweynuhu markuu ku dhawaaqayay maalin dhoweed dagaalka waxaan isleeyahay marxalad malaha ku habbooneed markaas dadkii hor taagnaay iyo meeshuu taagnaay iyo maalinta ay ahayd ayuu ayuu hadalkaas ku yiri dadku maalintaas waxay u baahnaayeen ciday kor u fiiriyaan iyo ciday ku nastaan iyo ciday nafta ku aaminaan iyo ciday ku tiirsadaan yani xaalad aada u murugaado culays badanay dadku ku jireen marka way u baahnaayeen sense of authority in power meeshaas laga muujiyo laakiin waxaan isleeyahay madaxweynuhu inuu dagaal ku baaqay ma ogi inay tahay wax uu markaas cadiifad timid oo marxalada markaas timid uun looga jawaabayay iyo inay wax lasoo qorsheeyiyo tillaabooyin kale oo u diyaarsano ay jiraan ma hubo laakiin waxaan isleeyahay dee beriba waa sabdi wixii ka dambeeyey wakti dheer ma ahayn dalkan waa u baahan yahay cid xoreysa mas-uuliyiinta qarankana waa laga rabaa inay amniga ummadda soo celiyaan marka wakti in la siiyaan isleeyahay aa sheegi kara waktigaa sheegi kara in wax uga bedelayn wixii hore cabdisalaan yuusuf waxaad in muddaa ku soo jirtay arrimaha amniga ee dalka waayo aragnimana waad u leedahay maxaa ka hortaagan ayaad isleedahay dabcan madaxweynayaashii ka horreeyey iyo farmaajoba rabitaan kama marno ayaa loogu cudurdaari karaa duruufta ka hortaagan waa maxay daruufo badanaa jira horta oo waxna dee dadku ay u jeedaan waxnayna dadku u jeedinoo madaxda ku kooban laakiin muhiim- muhiimadda laga fiirinaya waxay tahay qofka mas-uulka ah levelkaasa waxa uu sheego waa run haddii dadku ay runtaas arki waayaanna waxa ay sabab noq- u noqonaysaa inaan in mar waxyaabaha kale aad hadhow gadaal ka sheegi doonto aysan dadku u qaadan sida aad u sheegtay madaxdu way rabtaa markaas inay qarankan xukumaan amniga inay soo celiyaan soomaaliya inay sideedii hore iyo siday ahaa jirtay waagii hore nabadda kusoo noqoto laakiin waxaa aniga markasta isweydiiyaa waxay tahay wixii aan laga dhabaynaynin maxaa marka horeba loo sheegaya tilaab waa la qaadaya oo dagaal waa loo baahan yahay yaa dagaalka loo cilaaminaya oo yaa loo sheegaya marka dagaal la sheegayo dee muhiima in la sheego hadda especially markii aad fiiriso shabaabku ama dadkan laba dirar iyo argagixisada ah waxaa la yidhahda waa invisible enemy waa cadowaan loo jeedi marka dee cidaad u jeedood weerar ku qaadayso oo is hor taagan tihiin oo hadda dee declaration of war la siiyaa uma muuqato waxaa dadka la dagaalamaysa crowdkay ka mid yihiin dadka cabsilaan markaad gacanta tahay ka mid yihiin al-shabaab gobollo dalka ka mid a ayay gacanta ku hayaan gobolka jubbada dhexe oo buuxo gacanta ku hayaan deegaano badan iyo degmooyin badanna way haystaan marka waa loo jeedaa dhinaca kale daruufaha aad sheegtay ma daruufo guud oo dalka ka jira mise waxaa ka mid ah tayada hoggaan ee madaxweynayaashii xukunka isu bedbedelay maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka mid yahay Eh, daruufuhu way iska badan yihiin oo waxay ka mid tahay dee tayeynta tayada ciidamada qalabka soomaaliya maanta heli karto iyo ku dagaalami karto een, cunaqabataynta soomaaliya saaran dabcad waad la socotaa oo runtii la dhihi karo culays weyn ay ku tahay isdifaacidda dalkan iyo superiorka ciidanka soomaaliya laga raba inay ka awood badan yihiin ciday la dagaalamayaan tareerinka ciidanka markay noqotay qalabka ay haystaan wax badan oo waxaa jira aan u suurta gelinin cid kasta wadankan mas-uul ka noqoto marxaladda hadda lagu jiro inay qarannimo u difaacdo wadankan dhinaca kale shabaabka dhulka ay haystaan waxaa jira dhul badan oo dowladda soomaaliya tii karin oo shabaab ka taliyaan waa run laakiin shabaabka meeshaas jiro waxaa ka dhow mid magaalada xamar kula degan ama dee magaalooyinka dowladdu ay sheegato inay xukunto kula jooga oo haddana samaynaya mas- dhibaatooyinka ugu waaweyn ay ka imaanayaan marka dowladdu dagaalka ay u baahan tahay inay qaado waa dagaal intelligence waaye dagaal sirdoon oo ay ku ogaanayso xogta waxa lugaheeda dhex joogay waxa xafiisyadeeda joogay wax yani waxa magaalada yaala markaad xaqiijiso magaalada amnigeeda ayaad banaanka u bixi kartaa laakiin waxaan aaminsanaad dowladdu inaysan xukumin magaalada xamar inaysan dowladdu xogteeda aada u haynin Intee- taasaana u baahan intee ayaa laga dhabayn karaa in xogtaas la helo oo dagaalka noocaasa la qaado isbedel inuu ka dhaco xagga ad- ciidamada dowladda hadday noqoto een, militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda dowladdu inay dib u fadhiisato mas-uuliyiinta ugu sarraysa ay dhahaan xaggey wax ka qaldan yihiin maxay ciidan la-aanu nama hayso magaalada muqdisho ciidan aada u badanaa joogo runtii dadkuba dhibsadeen markaad fiiriso barakaytis iyo dhagxaan baa la dhigay magaaladii ammaankiina dee waxba iskama bedelayaano lagaba dadka qaarkood ay caqabad ka dhigayaan maalinba iyo dhibaatadii meesha ka dhacday in dadkii soo gurmanayeen usoo gurmo waayeen meeshii dhibaatada ka dhaca dhagxaanta yaala kuwii daawacooda la qaadayana ay sabab weyn u noqotay in meel la gaarsiin waayo sidii la rabay dhagaxaanta magaalada yaalla marka waxaa loo bahan structureka in dib loogu noqdo review dowladda inay ku samaydo waxa hadda u meel yaalaa iyo waxyaabaha hadda ay ku howlan yihiin ma yihiin wixii saxdaha ay tahay in lagu howlanaado ugu dambayntii soomaalidu waxay tidhaahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu afgooyo degayo dagaalkana hogaaminayo adiga oo nabad sugidda horey uga soo shaqeeyey maxaad xuuraamisay oo aad is leedahay way dhici doonaan maalmaha soo socda waxyaabahan jeclaa lahay iyo waxyaabaha dhici kara iyo waxa laga yaaba inay dhacaanba way kala bedelaan karaan anigu waxaan jeclaan lahay dowladda soomaaliya inaa hadda madaxweyne afgooyo inuu tago macnaheedu waxa waaye dagaalkaa marka afgooyaa aa furintii noqonaysa oo de waxa ka xageeya soo dowladdu ma xukunto laakiin afgooyo ma inta xamar kasoo xigta xagga madaxtooyada kasoo xigta xor ma u tahay oo dowladda soomaaliya nadiif ma u tahay waa kulleyba su-aalaan isweydiin lahay xogta aniga aan isleeyahay waa aan hayaa ama de waan rajaynayaa inay inay suurta gasho maalmaha soo socdana waxay tahay ciidamadii soomaaliya oo dib niyadoodii loo soo celiyo qaalo nolola lagu baxsho oo rajadoodii lasoo celiyo oo xuquuqdoodii loo dhammaystiro si askariga oo howshii laga raba u qabto markii noloshiisa meel la saaro waxyaabahan isleeyahay tillaabooyinka koowaada la qaaday inay taas noqoto ta labaadna ay noqoto inay de madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta sarsareydii dib u fadhiistaan oo expertia jira haddaad hataa soomaalida ku kalsooneen ama aysan kugu filayn dad lasoo kireysto adduunkan diyaaroodaa jiro dee maskax kuugu shaqaynaya inay waxyaabaha dhuub hooliska dulduleelada iyo meelaha wax ka qasan yihiin ay ka saxaan ka hor intaysan weerar qaadin kaasina waxa uu ahaa cabdisalaan yuusuf guuleed taliya ku-xigeenkii hore ee ciidanka nabad sugidda qaranka haddana ah la taliya madax bannaan arrimaha amniga waxaana uu qadka telefoonka iigu warramayay isagoo ku sugan magaalada muqdisho halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka ifaaqidaada oo isna ku saabsan qaraxii muqdisho ee afar iyo tobankii oktoobar xaruun macruuf ayaa inoo soo jeedinaya
toddobaadkan waxaa soomaaliya ka dhacay qaraxii ugu weynaa abid uguna khasaaraha badnaa kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqol oo qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dowladda soomaaliya iyo khubaraduba waxay u haystaan ururka al-shabaab inay weerarkaasi ka dambeeyeen inkastoo al-shabaab aysan weli ka hadlin saacaddu waxay ahayd qiyaastii saddexdii iyo toban daqiiqo maalintuna sabti doktor maxamed yuusuf waxa uu dhammeeyey shaqadii uu ka hayay cisbitaalka madiina waxaana uu isku diyaarinayey inuu hoygiisa u safro balse jadwalkiisii daqiiqaddaas ayuu isbeddelay iridaan furo aan raba inaan gabiyo oon aan xiro sakatooradii wixii o dhan baa ila soo furtay qaraxa markuu dhacay anigu waxaan mooday cisbitaalka dhexdiisaan joogaa markaas waxaan mooday qaraxa in uu aniga agteeda ku dhacay xoogga uu leeyahay maraayilihii guriga oo dhan waa jajabeen waa soo jeestay markaan soo jeestay gadaasheeda waxaan arkay qaac cad oo cerkaas ku shareeray aad moodid noocyadan maaragtay oo qaraxa nuclearka markuu qarxo mushroomka camal kor u tuuro oo qaac cad oo yaab loo mataqaanaa kasoo baxay kadibna qaac madoobaan raacay within eight minutes sideed daqiiqa camal ambulansi ordaya waxay bilaabeen isbitaalka inay soo galaan shaqadana meeshay nooga bilaabatay waa gartay weli intensityga iyo xooga u lahay qaraxan qarax leh welina ma soo marin wixii ugu horreeyeed qabato muxuu ahaa markaa kadib masiibadu markay dhac waa soo baxnay waxaan tagnay meeshii emergencygi oo isbitaalka qeybtii casualtyga qeybtii iyaba waxaa lasoo dhoway lumber oo markaasi jood aanan annaga aan diyaar u ahayn inaan xisaabno laakiin dhaawacyo ah oo fara badan waxaad arkaysaa dad gacanta go-an tahay dad lugaha go-an dhaawacyo kala duwan dad mindhicirkooda banaanka yaalo waxyaalo oo annaga waan arki jirnay noocyadan oo kaletooda dhaawac ah laakiin xadka ay gaareen midaanaysood oo kale ma jirin cisbitaalka madiina waa kan xilligan ugu mashquulka badan magaalada muqdisho tobankii sane ugu dambaysana waxa uu helayey dadka wax ku soo noqda qaraxyada ka dhaca magaalada waxaa cisbitaalka daqiiqada kadib soo gaadhay dhakhaatiir kale oo iyaguna ka soo gurmaday qaybaha kale ee cisbitaalka oo doonaya in dadka wax ku soo noqday dhibaatada dhacday ay wax ka daweeyaan shaqadayaan bilaabnay ilaa habeenkii o dhan baan ku jirnay dad madaxa ha yimaadeen waxaa la bilaabay dhalinyaro oo mataqaanaa gurmad ah oo dhig bixinaysay si xaddaaf ayaa bulshada ay usoo gurmatay maalintaasi waa gartay marka dhibixin dhigbixin wax qof wax kasta uu tari karo mustacid ay u yihiin inay gacan siiyaan isbitaalada iyo dadka dhaawacay
qaraxu waxa uu ka dhacay isgoyska zoobe ama kilomitir 5 gaar ahaan iridda hoteelka safaari oo ka mid ah hoteellada xilligan ugu dhaqdhaqaaqa badan magaalada gudaha hoteelkaasi waxaa ku sugnaa nuur maxamuud afrax oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaalida gurigiisuna uu deris la ahaa hoteelkaasi waxaan joogay gudaha safaari ayaan ku jiray qaybta geefka albaabka laga galo kursiga saddexaad oo banaanka ahaan fadhiya aniga iyo gabaraan dhalay iyo wiilka waytarhaayo noo keenaya biyo maxaa dhacay kadibna waxaa dhacay salaada la addimay aqimkii baa noo dhimanaa hal mar ayaan waxaan dareennay qarax innaga dhan aan yani isfahmi weyno isgara weynay waxa aan nahay iyo meesha aan joogno iyo sida wax u dhaceen hal saac waxaa socday xabaas iyo bir soo daadanaysa iyo hoteelkiioo nagu soo dumay miis weyn oo aan fadhinay aniga iyo gabadho aan fadhinay miiskiibaa igu gadoomay labadeeniba nagu gadoomay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan firi lahayn nama gelin qiiqii markuu xoogaa joogsaday ayaan waxaan tiri nimankii ayaga ahay waa soo gelayaan albaab dambe oo hoteelku ou lahay ayaan maaragtay u gurguuranay aniga gabadhii gabadhii dhabarkaan saartay inaanan jabnayn baan arkay burburkii baan la dhex maray iyadoo hulac maray oo socdo oo gabadha dharkeedu xataa nagu gubanayo markii aan jaanis heloon banaanka u baxayna gabadhii baan dharkii ka jeexay surweel anigu aan wato toob weyn oo aan watayo dharka suudaantu ay qaadato kaleeta aan u geliyey banaankan u saaro banaankan waxaan ka helay gaari bajaaja waa garta gabadhuna waayo anigaa dhalay anigaa dhalay maxaa soo gaadhay iyada firir yar yar oo caradiibaa ka buuxsantay adeeg yani masaamiir yar yar oo lagu qabto bahalka la yidhaha kuwa yar yarka oo bahalka la yidhaahdo yani lagu dhajiyo derbiya ka soo baxbaxayo al aana ka soo baxayo xaladan waxay igu tiri laba xabaa iga soo baxday jirka ka timid nuur maxamuud afrax markii uu ka badbaaday qaraxaasi waxa uu ku hubsaday gabadhuu dhalay inuu saaro gaari bajaaj ah si ay goobta uga fogaato waxaana uu dib ugu soo laabtay hoteelka si uu gurmadka wax uga galo majaajkii baan gabadhii saaray way hunqaacaysay waxaan gurigaa ii dhowaayoba hoteelka ku dheganaaya deyna jabnayn ayaan geeyey waan soo laabto gurmad baan usoo laabtay meesha waxaa deganaay asxaabtaydoo dhanna meesha joogta dadka ganacsatada ahaa ugu badnay waxa meesha jooga wax siyaasiyiin way ku yaraayeen nin suldaana oo la yidhaahdo suldaan maxamed sheekh oo dabaqa saddexaad degan oon adeerkii aabihii la dhashay ahay ayaan usoo laabtay habeenkii ilaa sagaal saac waxaan daldalayna wixii dhaawac ahay isaga waan weynay wiilkaan waan weynay toban saac ayaa laygu yiri labadooduba waxay ku jiraan baalka la yidhaha stan digfer waa gartay marka markaad hoteelkii ku soo laabatay maxaad ku aragtay dad badan oon garanayo oonad yani hadda ku dhihi karin hebel iyo hebel laakiin dadkii aan wada sheekaysan jirnay oon shaaha wada cadi jirnay masjidka ku wada dukan jirnay ayaa meesha dhaawac iyo dhimasho intaba ku ahay masjidku waa dumay ilaa dhowr iyo soddon qofood oo ku dumay oo salaada usii diyaar garowday wixii baan daldalnay adiga meeshaas wax aan la koobi karin oo ilaahay xaaladaas asagaa koobi kara wax kaloo koobi karo aadanahu ma jiraan dhibaato weyn baa ka dhacday ilaa kow iyo toban saac ayaan joogay meesha masaajidku halkeeba ku yaalay ma hoteelka dhexdeeda mise uu ku dheganaa hoteelka irida laga soo galo marka aad u baxdo gacanta midig ayaa waxaa ku yilay masjid weyn oo adiga ilaa bahalka la yidhaahdo waxaan ku qiyaasi karaa wuxuu toban saf ayuu gudaha ka ahay toban saf ayaa lagu dukanaya banaankana waa lagu dukanaya guri gulaa la dhigi jiray marka masjidkii waa soo dumay gurigii imise qofaa ku dhimatay halkaas ilka la ii sheegay shaqaalihii keliya kow iyo toban baa ku dhimatay dadkii kale oo yani shacabka ahay oo meesha imaan jiray oo shaaha ka cabi jiray ilaa labaatameeyo gudaha waa ku dhimatay oo shacabkii kuwii dadkii shaqaynayeen way kuwa kale
bannaanka hore ee hotel safaari waxaa ku sugnaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle waxaana uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda ee markii qaraxu ka dhaco magaalada muqdisho isla markaaba u soo tabiyey idaacadda hase yeeshee maalintaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle telefoon lagama helin wallaahi waxa dhaqay waxay ahaayeen wax maaragtay qof de qof hadduu ka sheekeyn kara jira waa qof kale laakiin aniga abulqaadir ahaan waxaan khasuustay inaan dhismo ku yaalla isgoyska salbe oo hotelka safari ka ag dhow inaan ka soo baxayay gaarigeyga inaan murtaan rado kasoo dha markii aan saan usoo dhaqaaqay oo inaan dhaqaaqo radona waxbaa dhacay dhicitaankaas maqalkeeda uunana igu dambeysay waxay igu soo horbaxagan waxay ahaaday saakay afarti saac anigoo maaragtay tolan oo maaragtay isbitaal aal oo duldhabay inay igu soo hagto marka waxaan ka sheegi kara ma laha haba yaraatee laakiin waxaan khasuustay ina uu rabay inuu hotel safari galo hotel safarida leeguu qarka saarna aan dhinac kalaan ka joogay intaasaan khasuustaa keliya laakiin waxa kaloo hagay ma sheegi karo cabdulqaadir waxaa dhaawacyo culus ay ka gaadheen qoorta wejiga gacanta iyo qaybaha sare ee jidhkiisa oo gubtay naciime nuurgeedi waxay xilliga uu dhacayo qaraxu ku sugnayd xaafadda albaraka ee degmada hodan naciime sayigeeda oo ah suxufiga lagu magacaabo cali nuur sayid axmed waxay wada shaqayn jireen wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle waxaa maqalay qarax yaa maqalay isagana wuxuu joogay meesha xarunta cabdiqaadir cabdiqaadir uu la joogay qaraxi markuu dhacay lambarkiisii yaa wacnay lambarkiisii lama heli karo yiri lama heli karo markuu yidhi wuxuu yidhi fircoleed u dhaaf weligiisna intuu uu shaqadaas ku guda jiro waxyaabahaas duubi jiro qaraxyada uu duduubi jiray lambarkiisa fircoleed u dhaaf kuma uusa xiran jirin waa gartay marka waxaa waa yaabay waxaan dhaha cali nuur lambarkiisa weligiis bari codeedku dub lagu imlay ma dhihi jirine waxbaa jire ilaahay wax qayrqaba ha ka dhigo qaraxana dhinaca soobu markuu nooga adaya aan dareemay waa iska dareemay inay xarun meesha u dhoweed oo cabdiqaadir iyo asi ay joogeen waa gartay laba marka cabdiqaadir aa lambarkiisii garaacay cabdiqaadirna lambarkiisa wuxuu yidhi lama heli karo lama heli karo fariin codeed u dhaaf lama heli karo marna waa iska dhacaa waa iska dhacaa lama qabanayo cabdiqaadir kale waa gartay cabaar saa u joogna anagoo iska walwalsan oo hooyaday iyo la joogjooga waxaan dhahay amaan baxaa meesha aadaabo wiilka hadduu nabad qabo wuu isoo wici jira haddii taleefonka uu ka dhumo qaraxan oo hadda dhacaya qaraxi ka horeeyey wuu soo duubay taleefonkiiyo wuxuu uga tegay meesha xafiiska wuxuu iga soo wacay nambarka cabdiqaadir nambarka cabdiqaadir sidaasaan ku hela marka kabacdi maxaa dhacay qaraxan markuu dhacay telefoonkiisii bixi waaye kii cabdiqaadirna bixi waaye maxaad samaysay bixi waayey yar asaga yaqaano aa soo arkay ee isku xaafad ahaan jireen xagee buu kusoo arkay yar meeshii xarunta meesha ay isla joogeen asii wiilku kusoo arka xarunta eh, xafiiska muxuu kugu dhahay marka yarka ma la hadasha adiga waa la hadlo wuxuu yidhi ninkii cali nuur ahaay halkaanuu jiifaa yar ani asi masuka yaqaanu ahaay allaha u naxariisto ee waa kaasaa la socdo halana soo doono meeshii aan tagnay lugaan ku tagnay goor maqribkii ay u dhowdahay aa soo wadnay isagoo miid ah inkastoo ay degganayd meel ilaa saddex kilomitir u jirta goobta uu qaraxu ka dhacay haddana naciimo waxay u ahayd masaafo dheer inay soo gaadho halkaasi ugu dambayntiina waxay timid goobta ay masiibadu ka dhacday waay marka halkee buu yaalay meydkiisood ugu tagteen midkiis wuxuu yaalay xafiiska een, ii wada joogeen ani meesha waa bu- meesha buuq iyo boor waxaan ahayd waxaan kale ka saayay ma lahayn ragaa galeenuuna soo ragaa galeenuuna soo baxsheen ani waa naxsanaay meel liiga jiray meelaan joogo waaba kala garan waaye waa gartay kabacdina biriraa gaaray oo birmaan ku dhacday ma derbiyaa kusoo dumay ma sheegi karo aniga kabacdina halkeed geyseen
kabacdi waa la waday waxaa la geeyay isbitaalka difir minjeeraa lagu xareeyey subaxiyaa laga soo waday gurigaa la keenay waa la dhaqay miidkii sidii la sharciga ahaayaa la waafajiyey janaasaa lagu tukaday alxamdulilah ilaahay qabrigiisa ha u nooriyo aamiin hooye hinde yuusuf waxay xilligaasi ka warwarsanayd xaaladda fayaqabka ee gabadheeda maryan cabdulaahi oo ka shaqayn jirtay cisbitaalka banaadir erideeda subaxdii isbitaalay ka shaqaynaysay isbitaaliya markii isbitaalka shaqadii soo rawaxdan ayadoo meeshay daabuurka kasoo raacaysa amarkaan ku qabsaday isla markii amarku ku dhacayba taleefoonkeedoo faniinay aa la qaaday waa la annagaa kool garaynay waana la ka qabtay gabadha meydkeedii hoteel holkaa gorgor hortiisu yaalaana la yiri isla markiiba waan kala cararnay intaan anaku gaarina eheldeeda oo magaalada dhex joogtaaba meesha ka qaadatayba
degaan u dhow magaalada hobyo ee gobolka mudug waxaa maalintii uu qaraxu dhacay ku sugnayd xaawo tahliil guuleed goobta qaraxu uu ka dhacay ee isgoyska soobe agteeda waxaa carwo ganacsi ku lahaa wiilal ay dhashay waxaan ku maqlay wiila iga soo wacay oo igu yiri wiisil jooga walaalay eedoy macaanay ma maqashay qaraxaa dhacay oo soobo ka dhacay mayaan ku iri yaa kuu sheegay baa iri wuxuu yidhi saasaa maqlay eedoy bis waan maqli doonaani waa wacay dad marka qaraabo qaraabo koraa baan wacay gabdhaan wacay gabdhihii waxay yidhahdeen meelaan galnaan weynay gabdho dad qaraaba iyo gabdho iyo waxaasaan wacay dad adugu shan iyo toban qofood gaarayaan wacay waxaa la yidhi waxaan hayno male meeshina waa hol cayda waxaan haynana male ilaahay xukunkiisa markii dambena wiil baan helay wiilkaasaa yidhi meeshii waa baxayda wiil dhaawac ahaana arkaa hadda i dhaawac ahayaan warsaday waa uu iga qarinaayo malaha wuxuu isleeyahay hooye waa ku qaracmayda ooy anigu waa ka baxay laba daqiiqaa banaanka joogay waxaasna waa dhaceen anigana firiraa igu yaalla wuu iga qarinahay allah ka raali noqdaa iri ilaaha iga kaa reebay mandhow ilaaha iga kaa reebay baan ku iri wiilkayga buu ahaa oo aan anigu maxaa tira ee hooyadiis ahay ilaah baan noo gargaaray ilaah noo gargaaray anigana isla markaas muslim baa baabuur ii soo diray alkaayana diyaarad iga soo saaray kabacdiina meeshay joogeen i keeno hadda xamaraan joogaa xaawo tahliil guuleed iyo qoyskeedu waxay ka mid noqdeen boqolaalka qof ee dadkii ay dunida ugu jeclaayeen ku waayay qaraxaasi laba wiil oo aan hooyadood ahay wiil aan habaryar u ahay oo walaashay iga yara ay dhashay wiil ilmahayga oo aad- adeedadood dhashay wiilow dhalay waana yeeyo u ahay mid adeerkay dhalay aabbahay la dhashay intaasan ku waa iyo gabar wiilkaygu qabo
qaraxa xooggiisu waxa uu ahaa mid aan hore loo arag khubaradu waxay sheegeen in ugu yaraan culayska qaraxaasi uu ahaa shan boqol oo kilomitir waxaana uu baabi'iyey isgoyska iyo xataa dhismayaal u jira ilaa hal kilomitir abshir maxamed cali waxa uu ku sugnaa isgoyska banaadir waxaana firarkii qaraxaasi uu jebiyey lugtiisa waxaan joogay meel isguudka banaadir agtiisa ma halkaasaad ku dhaawacantay iyadoo qaraxu uu ka dhacay zoobe banaadir agteeda miyaad ku dhaawacantay suu kuu soo gaadhay halkaas waxa ku dhacay ma firir baa ma bir baa maxay ahayd waxay ahaayeen madma aqaano waxaan dibkii aan maqlaan fiiriyey iyo anaa dhacay aan aqaartay waxay dhigtay wixii ugu dhacana ma aan arag aniga waa gartay marka waa xaaladda waa iska xaal ilaahay waa un hadisyada rabbaaniyaa isku qiray qolo aan diin islaam iyo diin gaalamidna ugu sheegi karin ayaan ugu isticmaal karnaa waxaan ku sheegi karnaa ma
dowladda soomaaliya waxay sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen laba boqol iyo siddeetan iyo kow qof in ka badan saddex boqoloo qofna ay ku dhaawacmeen hase yeeshee xirfadlayaasha caafimaadku intaasi dhimashada way ka badinayaan doktor maxamed yuusuf agaasimaha cisbitaalka madiina waxa uu sheegay in dadka ku dhintay qaraxan aysan ka yarayn saddex boqol iyo konton qof anigu ma umalaynayo inay ka yartahay saddex boqol iyo konton qof dadka dhintay haddaysan haddaysan ba afar boqol uusan hore u dhaafin dhimashada midan keliya oo kale midan oo kale dhimashada keliya midan oo kale soomaaliya ma aysan weli soo marin saaxadeeda iyo annaga hadde intaasaan dhaawac iyo daaweyn ku jirnay taa la eg oo dhimatay nama soo marin weli waa gartay marka cisbitaalkiina laba boqol iyo sideed iyo toban iyo soddon iyo lix kale oo dhimasho ah Een, maxaan ku rahda cisbitaalada kale ee dadku ku dhinteen waa kuwee oo dhimashada aad ka hesheen maya hadde eh, eh, ma soo gudbinin ma soo gudbinin laakiin waxa waaye dhimasho badan ay jirtay oo oo dad oo markii daaweyntii kabacdi dhintay oo ay jireen laakiin tiradooda lama soo sheegin dad kale oo annaga aana loo keenin oo meesha inta laga qaatay dadkooda ay toos u joogteen ay jireen waxyaalo badan ay jireen maaragtay oo Waa aan gartay.
kasab ahaan aan soo gaarin marka isbitaalka madiino waa Yaa.
gar- waa gartay marka saddexda boqol iyo kontonka maxaad ku salaysay intaad hesheen moogiye maya waxaan ku saleeyay waxa waaye yani haddii aan qiyaasno intaa qof oo dhintay intaa qof oo dhimatay oo dad aan naqaano ay ka sheekeynayaan tirada aad bay u badneed maaragta waa gartay marka een dhaawacyada waan arki jirnaa tiri may ka duwanaayeen qaraxyadii kale dhaawacyada waa ka duwanayeen dadke waxaad arkaysaa dhaawacyo oo eh, aan rajo lahayn limbiska markii aad sirayso gacmihii iyo lugihii iyo makaaryada isku dheggan inta kale waa go-an tahay waxaase mucjiso ahay dabkii ka dhacay dad wada gubtay oo maqaarka dhan ka wada dhacay oo wada baaba-ay ayaa la keenay adigu shaqadii kaan u wadnay markii dambe aan galnay dadkii donationka sameynayay xataa waxaa ku jiray dad madaxa ahoo dowladda ah wasiiro iyo oo dhiig bixinayay marka abaaro labadii subaxnimo ayaan waxaan soo aadnay aniga iyo staafka kale oo isbitaalka qaybta mortuariga inaan fiirino geedka meesha ku yaallo iyo meesha annaga aan soo gaarnay soddon mitir camal iyo mortuariga dhanwa buuxo waxaa dhulka daadsanaayay meedad la soo aruuriyo oo la keenay isbitaalka oo dhuxul noqday dhuxul dhuxul tiradoodana ay gaaraysay laba boqol iyo siddeed iyo toban ebed ma dhicin beestool oo intaan la eg ma garat si fiican la garan ma karo ma la aqoonsan karo waxa ay yihiin ma garat cid aqoonsan kartaa ma jirto waa dhuxul dhuxul dhuxul ah
kadib qaraxan waxaa soomaaliya u soo gurmaday waddanka turkiga oo soo diray diyaarad khaas ah oo qaada dadka dhaawacmay iyo weliba wasiirkii caafimaadka ee waddankaasi dadka waddankaasi tegay ee lagu daweynayana waxaa ka mid ah wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle maalmihii xigay waxaa iyagana uu gurmad ka yimid waddanka jabuuti oo soo diray dhakhaatiir iyo khubaro iyo weliba wasiirka caafimaadka ee waddankaasi waxaa iyaguna xigay gurmad ka yimid wadammada qatar kenya maraykanka iyo weliba midooda yurub hase yeeshee culayska daaweynta iyo daryeelka dadka sida aadka ah ugu dhaawacmay qaraxan waxa uu saaran yahay dhakhaatiirta soomaalida ee ku sugan muqdisho xilligan doctor maxamed yuusuf waxaan weydiiyey haddii ay jirto wax khibrad ah oo dhakhaatiirta soomaalida uga kordhay masiibadan wallaahi masiibadan waxaan arkay inaan la dhihi karin tii ugu weynaadaan arkay naga goraan dhahno midaan mid oo tanoo kale annaka ma arkin laakiin tan wax kaleyna bartay marka midaan laakiin waxa waaye dadka dadka soomaalida dhibaatadan soo waxba wax badan bay ka fahmeen wax badan bay ka fahmeen tan waa yani midda oo way aragnimada weyn oo laga faa'iidaysanaya maanta marka kartidii cisbitaalka Ener- enerjiga enerjigooda ma kala istaago marka ay shaqada noocan oo kale ay samaynayaan nin kasta qeebtuu joogo kasoo gurmanaya ayaa wuxuu imaanayaa mataqaanaa triashka si hawshaan ciyool loo dardargeliyo waaye ka waran eh, awooddii cisbitaalka uu lahaa daaweyntan iyo iyo dhaawacyadan iyo dhimashada faraha badan leh miyaad ku filaateen mise waxbaa idinka dhinaaday hadday idinka dhinaadeen kuwee bay ahayn maya horta hore wax waa wixii oo dhan anagu ma ma heli karin oo ageeyo badanaa naga maqan oo yacni isbitaalka oo uusan lahayn oo hadda yacni intii muddooyinkan oo dhan aan cudsanaynay oo hadda ballamo badan baan qabnaa maaragtay in alaabtaasi tan la kaa qabtiro sida intensive care fiican aan u heli lahayn sida mataqaanaa maxay ahayd ee mashiinada shaqada fududeeyo aan ku heli lahayn oo qalimada iyo waxaasitoodii markii la samaynayo qaar baan helnay Eh, iyo hay-adihii oo dhan oo mustacid noo noqday wixii daaweynahayo emergencyga lagu lagula tacaalayay noo keenay mataqaanaa oo kulli noo soo wada duubtay aad bay ammaan u mudan yihiin waana ku mahad celinaynaa hay-adihii oo waxaasoo alaaba noo keenay oo yacni daawooyinkii wixii intayna kaalmeyn kareen annaga hay-adeena i c r c weligayba gacanay siinaysa oo isbitaalladeena ayaga gacanta ku heysay dhinac kastaba laakiin hay-adahan oo hadda soo gurmaday daawooyinkan la keenay xataa annaga waxaana lihi kuwa idiin daran soo qorta liis baan samaynay waana loo keenay daawooyinkan dalbanay aad baa aad baa gurmud u dhacay shacbigana shacbigana gurmudkiisa yacni gurmud oo rajo weyn gelinayo soomaaliya waaye
magaalada muqdisho waxaa lagu dhigay bannaanbaxyo waaweyn kuwaasi oo dhammaantood lagu cambaareynayey weerarkaasi foosha xun waxay ahayd dhacdo qiiro gelisay dad badan waxayna sheegeen inay aad uga murugoodeen dadka aan waxba galabsan ee lagu gumaaday goobtaasi naciime nuur geedi oo sayigeedu uu ku dhintay qaraxaasi ayaan weydiiyey bal inay wax iiga sheegto shakhsiyaddii cali nuur sayid axmed shaksiyadiisa waxay ahayd nin wanaagsan oo aada u fiican oo aada u macaan badan dadkiis dadkii bartoo dhan way wada yaqaanaan qofkii barto koley xumaankuma baran wanaagle ma ahanayo waa garta imise carruur aad isku leedihiin waxaan waxaan waxaan u dhalay saddex cunug oo haddana uurka shan bilood ah, caloosha mid afraad ku jiro waa garta saddexdii cunug gabadha iga sakiirsanay gabadhan waxay ku dhalatay jiradan oo abnormalka ah ilmaha aan fiirsanaynin ay ahayd xanuunka qalabka iga qaban jiray ilaa ay sanadkii sideed bilood aad waa la tacaali jirnaa ni asaga markii dambe gabadhii waa iga sakiirtay wiilaa ku xijiyey wiilaan dhala wiilkii asagana sida gabadhii oo kale u noqday ma nool yahay waa nool yahaa laakiin ma fariisanayo asigana sanadkii sideed bilood oo hadda jiraa waa garta ilaahay ha caafiyo Gab- haddana shan bilood aan ahay gabadhu waa imise jir gabadhu waa waxay jirtaa gabadha shan sano intaad isqabteen marna ma dhahday meelahan qaraxyada tegayso maxaan ku yidhaahdaa ka taxadar xilli xun baa lagu jiraa sheekadaas ma idin dhex martay waan dhahay waxaan dhahay qaraxyadan magaaladan waa iska xumaatay caliyo saantaada bal la soco laakiin aniga waxaan dhahay wixii qadaro ilaahi ma ilaalin karno wixiina hunguriyaa la rabaa waxaabaa awlaad baa wax naga sugayso waa garta isagiina xirfad kale oo ku shaqaysto markaas kaamiramanimo ma lahayn waa garta marka marka alxamdulilah markuu iga tagaba wuxuu yiri wuxuu dhihi jiray isoo duceey anina waxaan dhihi jiray hortaada kheyr allaha dhigo adi nabad ma kusoo laabaan dhihi jiray alxamdulilah ilaahay waxay noqotay inuu ku baxo shaqada uu haayay wixii ilaahay keeno waa wax mahad ilaahay looga haayo wax kaloo dhihi karna ma lahan
samirka xooggan ee ay muujisay naciimo waxaa kala mid ahaa hooyo xaawo tahliil guuleed oo qaraxa ku weyday lix qof oo ay ku jiraan laba wiil oo ay dhashay alxamdulilah rabilcaalamiin alxamdulilah rabilcaalamiin ilaahay qafuur raxiim ahay baa qaruurteeda saalax iiga dhigay ilaahay baa ii nadiifiyey qalbiga warkii war igu horreeyey waxaan idhi ilaahay adaa uuntay ilaahu rabbiyo aakhiro janno iyo gees anigana ilaahu isla mariyo saad iimaan saabiqa iga sii awlaadba iiga tageenna ilaahu baari iiga dhig oo ii kori sidaasaan ku idhi wax ka weyda artamo alxamdulilah rabbilcaalamiin aan ku idhi ilaahay baa ii nabceeyaan ku idhi dadkii ii yimid oo eheladahay oo isoo daawaday oo iga soo maxaan tiraa kormeeray alxamdulilah rabbilcaalamiin maxaa waxaa weye si bal waran qofka ijraaba waxaan ku lahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa qadaray ilaahay qadarkiis baa dhacday wax aan ilaahay qadarin iguma dhicin ilaahay subxaana watacaala hay muslim baana ila qaba intii dhimatana samariya imaan allaha naga siiyo intii noolna allaha noo caafiyo intaana laga geeriyoodana ilaahay risaaqada waasacaha noo furo aniga wiilasheeda misana qaasiyan qolihii ay haysteen ama dad hala lahaado ama iyagu ha lahaadaane sakadii ilaahay ku faral yeelay bay iska xisaabayeen albaabka u xirnaa sidaas awgeed ba aniga wiilasheeda daanada caymada aan lahayn u yikaantay waxaa sidoo kale la mid ahayd dhinaca samirka hooyo hinde yuusuf oo gabadheeda maryan cabdulaahi ku weysay qaraxaasi horta masiibaa meesha ka dhacday oo masiibo ummadda soomaalida isoo hoyataa meesha ka dhacday mideeda kale waa wax xikmad ilaahay xaggiisa nooga timid qadar ilaahay noo keenay oo qof walba oo muslima inuu ku sabro la rabo weeyaan oo ilaahay cid noo soo dhaafta male allah noo keenay ilaahay baa wax dila cid baa disha dhihi mayno cidka eeday mayno ilaahay baa ejasheeda iyo waktigeeda hayay intii dhimatay iyo la dhimatay iyo ayada ilaahay jina fardowsaan uga baryaynaa maxay aheeday tan cid aan ku aanaynanana lama arko saacadeedii aa dhamaatay dadka saacad saacada waktiyaa ku dhammaaday ilaahay baana naga jeclaaday ilaahay baana oofsaday intii maxay aheeday to dad uga dhintay iyo intii islaamana ilaahay samarna ha ka siiyo ilaahayna aan fadaan ilaahay dhinaca nooga bixiyo wax naxdin la waaye haddana ummad islaam ahaan nahay dhibaatadu markay nagu dhacdo islaam baana inaan na argagixin oon ilaahay aan dhibaatada ku samarno sharta ku samarno khayrkana lagu shuguriyo waxawaaye wax kale oo noo furan ma lahan iskama qaban karno oo meel la jooga ma naqaan iyo wax wada maxay aheeday toola hadda cid aan alla dilin u dili karto lama arko waxaaba dadka aslaayana wax xag alla aanfa uga dhacday waaye ummadan aanfa maba ku dhicine wixii laayo unbay ku dhacday aanfada
dhammaantood eheladaasi waxay muujiyeen samir iyo calool adayg astaan u ah dadka iimaanka leh naciimo nuurgeedi iyo xaawo tahliil waxaan labadoodaba weydiiyey farriinta ay u diri lahaayeen dadka ka dambeeyey qaraxaasi waxayna labadooduba hadalka ku gaabsadeen in ilaahay uu kula xisaabtami doono dhagarta aan xadka lahayn ee laga galay qoysaska masaakiinta ah iyo shacabka soomaalida naciimo nuurgeedi waxay ii sheegtay inaysan mudnayn in wax badan laga sheego dadka dhibaatadan geystay ee ka dambeeyey qanaxaan ka dambeeya waxaan dhihi lahaa maqaano mana lahan laakiin korse wixii sameeye wixii qaraxan sameeye ilaahay baa la xisaabtamaayo kule aniga haddaa isaga waa iga tegay ima soo laabanayo waxaanu dhahana ma lahan isagaa iga qiimo badnaayo waa gartay waanu ku sabarsanay alxamdulilaah ilaahay qabrigiisaa u nuuriyo salaad kastoo tukado oo u duceynaa intii muslin oo la bidhimatayna iyagana qabrigooda allah u nuuriyo dadkii ay ka dhinteenna sawir jamiila allah siiyo anigana allah iimaankiyaabteen aamiin xaawo tahliil guuleed ayaan iyadana weydiiyey farriinta ay u diri lahayd dhagarqabayaasha falkan geystay kuwa falkaas soo sameeyana ilaahay subxaana watacaala hay xaqaas muslimaanta uma badbaadiyo aakhiriga adduunba ilaahay ha ka jaaseeyo intii ku dhimatana ilaahay janna fardowso ha siiyo intii laga dhintana samar iyo imaan saadiqa allah ha siiyo intii bogtana caafimaad taama ilaahay ha siiyo intii muslimaho intaas ka geerina xaydana daaqad xalaala allah noogu soo dhigo iyagana ducada ay noo ducaynayaan allah noo aqbalo iyagana allah u aqbalo ajar iyo xasanada allah ka siiyo aniga ilaahay baa ii barwaaqay alxamdulilah rabbilcaalamiin kulli kan adeertay dhalay ka habariistii walaashay dhashay ka mataqaanaan ayeeyada u ahay labada anugu hooyadood ahay kulliba caruurda sakada
intaasina waxaa ku eg barnaamijkii faaqda toddobaadda iyo guud ahaan idaacaddeen iyo kulantadamba waxaan dileenahay saas iyo nabadgelyo